أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa keedinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah markab shidaal ayaa lagu weeraray marayka hormus iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan cidda weerarkaasi geysatay howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo bokool murtalafta galeen ayaa sheegay inuu isaga yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed isagoona dhanka kale ciideen kulol u jeediyey murtad garguurta soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay doorashooyin gaaleed ku qabanaysa gobolka gedo oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed kataab al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha gurmadka abaaraha ee mujaahidiintu ka wadaan wilaayaadka islaamiga munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday baratay harqaanka iyo ilaansaarka ayaa ka dhacday degmada buwa qable ee wilasaamiga iyo hiiraan sidoo kale warkeena subax waxaa ku mal doontaan qaybtii lixaad warbixinno ciwaankeedu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegan tahay tobaniyo toddobada bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan markab shidaal ayaa lagu weeraray marinka hormus iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan cidda weerarkaasi geysatay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame awiisheeba markab shidaal oo ku sugan maranbiyoodka hormuus ayaa lasoo sheegay in lagu garaacay gantaalo aan la garanayn halka laga soo ganay sida goordhoweyd ay soo tibisay mid ka mid ah hay-adaha sheegtaa inay qaabilsan yihiin ammaanka badda weerarkan ayaa yimid waxyar kadib markii madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka gaal trump uu sheegay in maamulkiisa uu bilaabi doono inuu caawiyo maraakiibta ku xiiran gacanka sababo la xiriira dagaalka bariga dhexe trump faahfaahin kooban ayuu qorshahani ka bixiyey isagoo sheegay in mashruucani uu bilaaban doono isniinta oo maanta ah si loo caawiyo maraakiibta iyo shaqaalahooda ku go'doonsan marinbiyoodka kuwaasoo uu sheegay in agabyo kala duwan iyo cunooyin ay ka go'een qoraaluu trump soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ayuu ku yidhi waxaan u sheegnay dalalkan inaan si nabad ah uga saari doono maraakiibtooda marinbiyoodkan xaniban si ay si xorriyad ah oo hufan ugu sii wataan ganacsigooda boqolaal maraakiib ah iyo ilaa iyo labaatan kun oo badmaaxyaal ah ayaa lasoo wariyey in ay ku go'doonsan yihiin marinbiyoodka hormuus kuwaasoo awoodi waayay inay maraan marinka intii uu socday khilaafka bariga dhexe sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee badaha taliska dhexe ee maraykanka waxa uu sheegay in taageerida maraakiibta xaniban u adeegsan doonaan shan iyo toban kun oo ciidan maraykan ah iyo in ka badan boqol diyaaradood oo badda iyo beriga ku shaqeeya oo ay weheliyaan maraakiib dagaal iyo diyaarado aan duuliya lahayn war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska dhexe ee maraykanka ee centicom ayaa lagu yidhi howlgalku wuxuu ujeedkiisu yahay in dib loo celiyo xorriyadda maraakiibta ganacsiga ee isaga kala gooshtaa marinbiyoodka hormuus taasoo muhiim u ah amniga gobolka iyo dhaqaalaha adduunka xildhibaan sare oo reer iiraan ah ayaa ka digay in faragelin kasta oo maraykanku ku sameeyo nidaamka cusub ee maraakiibta ee marinka hormuus loo tixgelin doono jebinta xabadjoojinta wuxuuna ku tilmaamay qorshaha donald trump ee lagu sheegay ilaalinta maraakiibta mid mala awaal ah waxyar kadib hadallada uu jeediyey trump hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee boqortooyada ingiriiska waxay sheegtay in mid ka mid ah maraakiibta shidaalka oo ku sugnaa marinka hormuus lagu garaacay gantaalo aan la garanayn inkastoo khasaaraha markabka gaaray aanay sheegin hay-addu haddana waxay xustay in dhammaan shaqaalihii saarnaa markabka ay bad qabaan waxaanay intaasi ku dartay in weerarkani uu ka dhacay meel toddobaatan iyo siddeed meelbadeed waqooyi ka xigtaa dekedda magaalada fujayra ee isutaga imaaraadka carabta in ka badan laba bilood waxa uu marinkani u xaniban yahay tehraan iyadoo ku dhowaad dhammaan maraakiibta ka imaanaysa gacanka aanay mari karin halkaasi marka laga reebo maraakiibta iiraan u gaarka ah taasoo keentay in qiimaha tamarta adduunka uu cirka isku shareero qaar ka mid ah maraakiibta oo isku dayay inay maraan maranbiyoodka ayaa la weeraray waxaanay iiraan qabsatay dhowr markab halka maraykankuna uu isna bishii hore si gaar ah godoon ugu rogay maraakiibta ka imaanaysa dekedaha iiraan maamulka silbiga trump wuxuu isku dayay inuu caawimaad ka raadiyo dalal kale si loo abuuro isbahaysi caalami ah oo uu sheegay in lagu xoojinayo sugidda amniga maraakiibta taliska dhexe maraykankana waxa uu sheegay in dadaalkan ugu dambeeyey uu isugu jiri doono tallaabo diblomaasiyadeed iyo isku duwridda howlgal militari iiraan waxay axaddii shalay ahayd sheegtay inay heshay jawaabta maraykanka ee dalabkeedii ugu dambeeyey ee wadahadallada nabadda maalin kadib markii trump uu ku dhawaaqay inay u badan tahay inuu diido soo jeedinta iiraan trump oo ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen saxafiyiinta habeennimadii xalay waxauu sheegay in wadahadalladu ay u socdaan si aad u wanaagsan inkastoo faahfaahin dheeriya aanu bixin warbaahinta iiraan waxay sheegtay in afar iyo tobanka qodob ee maraykanka ay hordhigtay ku saabsan yihiin keliya soo afjaridda colaadda gobolka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah iiraan iyo lubnaan balse aanay ku jirin wax qodob ah oo ku saabsan barnaamijka nukleerka iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaa'i ayaa xaqiijiyey inay hadda dib u eegis ku samaynayaan jawaabta uu maraykanku ka soo bixiyey qorshahaasi taasoo loo soo mariyey dhexdhexaadiyaal reer bakistaan ah iiraan waxay ku gacan seertay warar dhinaca maraykanka ka soo yeeray oo sheegaya in soo jeedinta iiraan ay ku jirto qodob sheegaya in muddo shan iyo toban sano ah la hakinayo howlaha nukleerka iyadoo ku tilmaantay kuwo been abuur ah oo sal iyo raad toona lahayn jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiiba howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qarxa la beegsadeen saldhig maleeshiyaadka hirdada kaga sugayihiin degmada bardaale waxaana dhawaaqa qarxaasi laga maqlen xaafadaha degmadaasi iyadoona la xaqiijiyey in qarxaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan murtad lafta gareen ayaa sheegay inuu isaga yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed isagoona dhanka kale eedeen kulol u jeediyey murtad garguurte faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed markii ugu horreysay ayuu murtad cabdicasiis lafta gareen ka hadlay isbeddelka maamul ee ka dhacay magaalada baydhabo iyo qabsashadii maleeshiyaadka kooxda ridada ee magaaladaasi isagoo waraysi bixinayay ayuu si faah-faahsan uga warbixiyey dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay xasan gurguurte iyo guuldarradii maleeshiyaadkiisa ah ee dagaalkii dhacay lafta gareen ayaa ugu horreyn ka shanqariyey inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee maamulka ashadalla dirirka koonfur galbeed islamarkaana aysan xaqiiq ahayn warqad iscasilaad ah oo lagu faafiyey barihiisa internetka sababta ay maleeshiyaadkiisa uga baxeen baydhabo ayuu ku sheegay dhabarjebin lagu sameeyey iyo isagoo u turaya dadka shacabka ah waa sida uu hadalka u dhigay
aniga sida aad la socotaan waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed ee sharciga ah laguna doortay si sharci ahna loo doortay dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka shareecada uu ka qabo nidaamka federaalka iyo dastuurka koonfur galbeed lagu doortay sideed iyo labaa waxaan markii horen hore u ahaa madaxweyne waxaana sideed iyo labaatankii maaj la ii doortay mar labaad madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha koonfur galbeed oo sharciga ah oo dooran marka waxay igu yeeraysaan mudana madaxweyne xasan gurguurte ayuu ku sifeeyey burcad aan damiir lahayn islamarkaana muqdisho ku qafaashay taliyihii maleeshiyaadka asluubta ah oo ay xigtoo yihiin lafta gareen ayaa gebagabadii ka shanqariyey in kooxda ridada iyo hoggaankeeda ay meel xun marayaan isagoo khaa'inimo ku eedeeyey madaxda kooxda ugu sarraysa warninkaan la hadal waay ninkiibu ii dhiibi ninkii wuxuu leeyahay warnigan waxaan kuu sheegay odayga haddii warqadaas aan la soo celinin hadda waano ciidanaa noo jooga waa la wadaayaa waxaa la geynaa maamaqadiija warqadda maxay ahayd warqad facebooka la soo geliyo iscasilaada ayaa soo geliya cabdifataax bal adeer suga cabdifitaax yaan wacaay cabdifitaax warqadda aa geliseen ku celiya ha ka bixinine odaygii baa la haystaaye horta warqadda sidaasay ku timid aadana u xumahay waxaas inaan dadka soomaaliya la wadaago runtii oo dee waxaan ka xumahay nin weyn oo oday ah oo toddobaatan jir ah taliye ciidan u ahaa ninkii wuxuu leeyahay warnigan waxaan kuu sheegay odayga haddii warqadaas aan la soo celinin hadda waano ciidanaa noo jooga waa la wadaayaa waxaa la geynaa maamaqadiija oo oday soomaaliyeed oo taliyihii ciidanka asluubta ahaa in madax furasho loo haysto oo bistoolad madax laga saaro uuna madaxweynihii ka saaro ninka saasad ahayn oo madaxweyne yahay runtii waxyaalaha aan ka xishooday ka mid ahayd aadaan oga naxsanaa magafihii la sheegi jiray oo liibiya oo inta qofka la qabta la dhahayo haddaadan intaas keenin qofkii oo laga qayli siinayo qofka ehelkiisaa la tusaayo tii oo kale ay soo xasuusisay marka warqadda saasay ahayd saasaana loo soo geliyey waxaan aniga ka ogaa iyo waxaan qorayna maahan wax madax furasho lagu soo ku yimid bay ahayd hadalka murtad lafta garen ayaa u muuqda mid uga sii daraya xiisadda ka dhexaysa murtadiinta ee ka taagan magaalada baydhabo iyadoona murtad gurguurta weli u suurageli la'dahay inuu doorasho ka qabto magaalada baydhabo jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani kooxda hirdada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay doorasho gaaleed ku qabanayso gobolka gedow ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed war saxaafadeed uu soo saaray guddiga doorashooyinka kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurguurte ayaa lagu shaaciyey jadwalka doorasho ee maamullo iyo gobollo ay kooxdu ka qaban doonto doorashada uu muranka ka taagan yahay ay ugu yeeraan qof iyo codda jadwalka uu soo dejiyey guddiga doorasho ee uu murtad xasan sheekh maxamuud samaystay ayaa waxaa ku xusan in doorashooyinka khilaafku ka taagan yahay ka qaban doonaan ilaa afar maamul goboleed iyo gobollada gedo iyo banaadir doorashada ay ka qaban doonaan gobolka gedo oo maamulka axmed madoobe ka adhamiyo qaybo ka mid ah ayay ku sheegeen inay tahay waxay ugu yeeraan tangolaha deegaanka waxayna u asteeyeen soddonka bisha julaay degmooyinka qaar ee gobolkan waxaa gacanta ku haya maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin saraakiil iyo maleeshiyaad daacad u ah kooxda gurguurte jadwalka doorasho ee uu shaaciyey guddiga gurguurta ayaa kusoo beegmaya xili mucaaradku shaaciyeen in isbuuc gudihiisa ku keeni doonaan nooca doorasho ay doonayaan inay kaga hortagaan kooxda filada fadhida dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ka goos adeegayga gosha u fidiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte kaasoo tobanka bishan mey mucaaradka ku casuumay kulan uu la yeelan doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka mid ah baarlamaanka riddada sidoo kalena ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa tilmaamay inay taas u arkaan mid mucaaradka lagu daalinayo iyo in xukunka lagu soo haysan karo awood ciidan iyo go-aano sharciyeedeed oo hal dhinac ah iyo in la daaliyo mucaaradka laakiin wuxuusan ogeyn xoog sharciyad hal dhinaca iyo mucaaradka oo la daaliyo inaan lagu dhisin kalsooni lagu keeni karin xasilooni lagu dhisi karin kalsooni gasho laguna abuuri karin nabad iyo dowladnimo sida hore loo sheegay nabad waarta kuma dhalata qasab iyo daal ee waxay ku dhalataa hay-ado sharciga iyo dhaqan dowladeed inta ay maqan yihiin heshiisyo siyaasadeed sharciyad iyo is-aaminaad waxaa hadda u muuqda inay xasilooni yihiin waa kumeel gaar maxaa yeelay waxaa maqan hay-adihii amniga waarin lahaa iyo sharciyadii heshiiska kudib u noqon lahayd sidaa daraaddeed su-aasha horteena taalla ma ah oo keliya in laga fogaado qallaase iyo xasilooni darre balse waa sidee loo dhisaa
marba marka kasii dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyadoona muddaxileedka murtad gurguurta ay ka harsan tahay wax ka hel laba iyo toban maalmooda jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan kataab al ikhbaari ayaa bahaysay qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddi gurmadka awaaraha mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka islaamiga walaalkii naasir maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya waa qaybtii sideedaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee baay waxaana muuqaalka lagu arkayaa raashiinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami iyo nidaam ah loo siinayo dadka tabaalaysan ugu horreyn waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo muujinaya sida ay ugu baahnaayeen gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
magaabay hasan niineel araa degantay idaala yal araa maalinta hadda ala roogo maylka mayka faraxsanaa li dowladda alikii gargaar oo muslimiinta oo ilaahay ma an dhisan ani alikii gargaar way dhibaataysan iyo adduunyo akhaar anka kaalmeehayaan iyaga ilaahay yaraaso anka abaalgudaa gaalan is ilayka burburyaa yaa anka mahadnaga
anumad maamud nuura leere reer idaalow ilaahayaa kama hadsan walaalkala katuma kabacda muslimiinta kama hadsan raashin idaala muslimiintii dhibaatoysanayd lakasii ilaahayaa kama hadsan walaalkala mujaahidiinta kama hadsan maybagiye ka roogne ulmaado raashinnayn qeybihayd ilaah kuma hadsana ulmaado raashinnayn qeybidi haaf bariise haaf sokore haaf bur'e lamasadha la saliida farhad eedan farhad badan yateegna ilaahay aan ka mahadaan skureed mujaahidiinta oo may lahraa walaayadan ka mahadnagaan muslimiinta ilaahay may lahraay guul hasay mujaahidiinta guul alla hasay muslimiinta oo mayla raay gaalada barkoona kala dagaalama hayta barkoona muslimiinta dhibaataysan noolay hayta ilaahan kama hadayaan haddana iyo dartiyon kama hadayaan
intaasi kadib waxaa qaybaha dambe ee filimka lagu arkayaa kelimad uu jeedinayo sheekh maxamuud maxamed kariim sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoona dadka muslimiinta ah ugu baaqaya inay allah u laabtaan
geedka araga haytaan dhabkanahaayo waa kalama'a cisyaan anan la koyniyo walaana asiibay roobka laantiis anagnaganay abaartaninka dhiidi war anan la koyniyo ilaahayna nin sheegay wamaa asaabakum musiibatin fabimaa kasaba daytiikum wayacfuu can kasiir jiilalkan hadheeradi arrigaha biilaa'i isan arga haytaan waa galanteena kala koyni naftataa lay dagaalo macnaa mayni waajibe inaan tooba sheegno ilahay innagano toobatan nasuuxan toobada ilaahay rasmaan la koyno ilaahay ma hadyaan mahadaas alla kadib runtii dadka xarakat shabaab mujaahidiin lakamaca muslimiinta ah oo geedka walaan argaan hortaankii biyaha muslimiintaan gargaaren runtii mayna mudyin mahad xooglani mudyin
maalmihii la soo dhaafay waxa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya si xiriir ah u soo bandhigayey muuqaalo taxana ah oo muujinaya dadaalada uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu jiro sida loo samatibxin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu kheyran walaalka yaasir munaasabad shaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay harqaanka iyo ilaansaarka ayaa ka dhacday degmada bu'a qable ee wilasaamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen sacdaq muumiin munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa loogu soo gebagabeeyey arday ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic ee hoostegta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ardaydan ayaa si gaar ah uga qalinjabisay barashada harqaanka iyo cilaansaarka waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan waxaana munaasabadan ka hadlay mucalimadda iyadoona ka warbixisay taariikhda la furay iyo waxyaabihii uu qabtay muddadii uu shaqaynayey waxaan u mahadcelinayaa ummadda nagala soo qayb gashay xafladda lagu karaamaynaya ardada ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic qismiga harqaanka iyo qismiga barashada cilaansaarka waxaan leeyahay marti sharafka kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka wilaayada islaamiga hiiraan iyo makaatibtiisa kala duwan gaar ahaan maktabu tarbiya watacliim culimmada salaadiinta nuqabada iyo bahda iclaamka jazaakum allahu khayran intaa kadib waxaan faahfaahin kooban ka bixinaa mu'asasada alrabiic mu'asasada waxaa la furay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii mu'asasada waxaa maamul iyo macallimiinba ka ah gabdho isku tashaday aanan ku tiirsanayn cidaan allah ka ahayn maanta oo ay tahay taariikhda shan iyo tobanka dilqacda kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaan u taagannahay xaflad lagu maamuusayo afartan arday oo ka qalanjibisay qismiga farsamada sagaal iyo toban arday waxay ka qalanjibiyeen barashada harqaanka halka kow iyo labaatan ay ka qalanjibiyeen barashada cilaansaarka waxay bilaabeen waxbarashada ardada rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobadii waxayna usoo gabagabowday soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobadii ardadaas waxaan leeyahay waxaad barateen cilmi waxaa idin saaran mas-uuliyad waxaa la idinka doonayaa ugu horeyn inaad naftiina ku anfacdaan ummaddana ugu faa'iidaysaan waxaad barateen macallimiinta idinku dadaashay ee idiin soo gaarsiisay heerkan allah ka ajal siiya camalkoodana ikhlaas allah ugu dhigo ugu dambeyn mu'asasada waxay u diyaarisay ardada shahaadooyin iyo hadaayaad dhammaan ardada dhan loogu talagalay wa akhiiran dadka kasoo qayb galina waxaan u dardaarmayaa kelmadda noogu qoran boorka qeybtiisa hoose adlibu lcilma fain lam tadlibuuhu faaxibuu ahlah fain lam taxibuuhum falaa taqdibuuhum wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhanka kale qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay mu'asasada alrabiic ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka barteen mu'asasada magacayga waa sacdii dayb ogaas ka tirsan ardayda ka qalinjabinaysay mu'asasada alrabiic qismiga harqaanka harqaanka waxaan baranaynaa muddo lix bilood ah haddana way noo soo gabagabowday alxamdulilaah waxaan ka baranaynaa qismiga harqaanka maclimadda kow waxayna bartay sida maxaasahay loo bedelo cirbadda hadday ciladoodo sida maxaasahay loo bedelo maxaasahay sanko sida loo bedelo dunta sida loo gelgeliyo baatiga waxaan ka bilaabnay diracyado waxaan ku xijinay faashoonka saakooyinka waxaan ku xijinay sida cabaayadaha xijaabada faraashyada ayuu noocaana la baray magacii waa ramle maxamuud cabdilla dhigto mu'asasada alrabiic oo hoos tagto maktaba tarbiya wa tacliin ee walaayada hiiraan alislaamiya qismiga oo harqaanka n harqaanka markaan bilaabaynay kow ayaan ahaay dungiliska iyo badilayska ayaan ka bilaawnay haddana heer fiican ayaan joognaa waa dad maanta waxaa waaye lagu tashanaayo oo bulshada ay ku tashanaysa ayaan ahaay waxaan baranay n cabaayadda xijaabka si loo talo wax kasta hadda maanta dumar ay ku libisan karaan waa tali karnaa magacayga waa caafiya maanta waxaa halkan nagu soo gabagaboobay xaflad qiimo badan gabagabo inoo aheeday annaga waxaan ka tirsanaa qaybta qismiga cilaanka cilaanka ayaan soo bartay muddo lix bilood ayaan baranayay si wanaagsan ayaan u bartay maalinta imaanaya haddana isku mid ma ihi alxamdulilah waxaa halkaa ugu mahadcelinaya allah subxaana watacaala inoo soo gabagabeeyey bacdalaahi waxaan mahadcelinayaa macalimiintii juhdiga intaa la eg nagu bixiyey muaasatu rabiic dahab weeye xaqiiqdii iyo farshaxanadii iyo arsanay dumarkeenna u keentay magacaygu waa raaqiya cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibisay muaasasada alrabiic oo hoos tagta maktab tarbiya watacliim ee walaayada islaamiga ee hiiraan muasasadan alrabiic waxaa laga faa'iiday wax lagu farxo oo facaada ugu fanta baa laga faa'iiday muasasadan waa hoygii waxbarashada soo haleela in badan waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable waa muasasadii hoygii waxbarashada qaybo nooc buu kala baxaa sida caleemaha yaryarka caleemaha faashiyoonka caleemaha waaweynka bacweyne iyo bacyaro caleemaha kala inta waa nala baray maasha allah haa maasha allah waa ku shaqaysan karaa maanta meel ugu bixi karaa meel macalin ka noqodaa leydhaha waa ka noqon karaa magacaygu waa uwax sheekh yuusuf oo ka qalijibinaysa muasasada rabiic gaar ahaan qaybta cilaansaarka maanta xalfadeeda aan u fadhino waxyaaba aan bartay waxaa ka mid a cilaanka sidoo bacweynaha bacyaraha faashiyoonka nuuc walba uu leeyahay shalay ma ahayn mid cilaan saari karayso markaan imaanayay balse hadda meel weliba waa saari karaa aroosyada wax walba waan saari karaya maclimad waa noqon karaa wax kasta waa noqon karaya sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a culimmada iyo nuqubada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyagoona bogaadiyey horumarka waxbarasho ee mu'asasada alrabiic haddii howlahaya walaalayaal oo shaqo la qabanayo rugni waxaa jira asaasi ah oo laga maarmaan ah oo ah asidqu in hawshaa laga run sheego daacad loo yahay si run ah oo yacni laiskula dhaqmo runtuna ilaahay subxaana wa tacaala waa ammaanay meel walbana way gelaysaa haddii aad shaqo haysid haddaad cibaadaysanaysid haddii hawl kale aad qabanaysid laabudda min asidq mu'asasadan dhowrka boos ku fadhiso qoloshan quruxda badan leh agabkan wax lagu baranaayo la dhigay oo gabdha ay ka shaqeeyeen gabdha mucallimaad ay ka yihiin mudiir ay ka yihiin ay wax ka baranayaan bacdallaahi waxaa sababu aan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin ka hor ma jeereen waxaan joognay dumistika wax la yidhahdo gabdhaha la barayo oo wax yar laga barayo ragna ay barayna mucallimiin u yihiin maanta waxaa ilaahay fadligiisa in gabar wax idin barayso mucallim a idin tahay mudiirna a idin tahay nasiibaad leedihiin gabdhihii ama mucallimaadka ahaa oo toban bilood ka hor ayaa meeshaan la furay siday mudiiraddu sheegtay khayr allaha siiyo runtii wax weyn ayaa la bartay wax loo baahi qabay oo aad iyo aad ummadda ugu baahnaayeen oo laga yaabo inay magaalooyin kale u doonan jireen ayaa la bartay ilaahay ayaa ku mahadsan gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim waxaa kaloon u mahad celinayaa gabdhihii mucallimaadka ahaa ee ku bixiyey juhdiga noo muuqdo ee caalamiga ah ee ku dadaalay gabdhaha muslimaadka ah inay soo saaraan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay maaragtay khayr idinkugu bedelo dadaalka aad wadeen aad la timideenna sii wada
mu'asasada waxbarashada alrabiic ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo waxbarasho ah sida macaahidda shareecada rawdooyinka carruurta iyo qaybaha lagu barto harqaanka iyo cilaansaarka jasaaka allaahu kheyran walaalka sadaq iminkan waxaa ku soo dhowaataan qaybtii lixaad warbixinno taxana ah oo aan kaga hadlayna soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay iyo walaalkeen cabduqaadir rabbaani nabadda iyo kala dambeynta ku dheehan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa bulsho weliba nolol iyo horumar u ah haddii la waayo waxaa dhacaya mid ka duwan taa cagsigeeda sidii horeyba usoo martay deegaanka waqtigii dagaal oogayaashii qabiilka maantaba waa khamiis waa maalin deegaanka show ee degmada jalalaqsi suuqiisa ay isugu yimaadaan dhammaan qeybaha ganacsatada waa maalin uu suuqa ka jiro kala iibsi xoogan maadaama ay ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ee dhaqaalaha haysta ay usoo dukaamaysi tagaan waxaan socodkayga kasoo bilaabay suuqa xoolaha gaar ahaan qeybta ariga kadibna waxaan soo aaday qaybta geela oo iyana sidaas oo kale si weyn loogu iibsado geela inta aan goobta ku sugnaa ganacsatada waxa ay ii sheegeen in suuqan uu yahay suuqa kaliya ee ka furan deegaan weynaha show ee degmada jalalaqsi marka laga reebo suuqyada beledweyne iyo beriweyne ee ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga waxaan mikrofoonka la dhex qaaday ganacsatada iyo dallaaleyda si aan u soo gudbiyo wax kale iibsiga ka jira suuqa
rida toddobaatan doolar toddobaad doolar kasino ma rabo lixdan iyo shan gado maya ma rabo
bis waa marka lixdan iyo baadhid haye haye lixdan iyo lix doolar waa ku qabaa haye waxaan idin weydiinayaa xoolaha waa la gorgorin jiray een, gorgortanka adinkuba idinku soo dhammaaday mise waxaa jira een, dhaqan guur baa jira oo waa laga guuray arrinkaas arkaas oo xagga waa laga guuri inta suuqdan waxay tahay saylada oo shan waa la yiraa saas baan ku kala gadan anugu waa kaa wixii ku heshiina afartan doolar soddon doolar konton doolar lixdan doolar wax kasta wixii ku- oo ku heshiina gudana waa sida adeer magacaadi muuse cali ibraahim imise sannadood ayaa dallaal soo ahayd waxaan soo ahay eh, arbacadii oo kublay maqaali gujaha soddon iyo kow sano soddon iyo kow sano ayaa dalaal soo ahayd isbeddel ma ka dareemaysaa tan iyo waagaas aa soo bilowda ilaa iyo hadda maya waa suuqa hadda waa noo fiicanta okay waa noo fiicanta waa noo- waa nagada ilmaha koriya waayelihii dhalaa joogo kulli caasimad saas baan ku dhaqma aad iyo aad Waa kaa- marka nooliga iyo biilka iyo howlihii o dhan waa laga helaa waa laga lahaa insha allah kuleylkaama hadda sanadkan jira lama rabo waay marka hadda hadda waxaan idiin weydiinayaa xaaladda hadda lagu jiro xoolaha man raqiis ba mise waa qaali xoolaha aad bay u liitaan wax lacagga ma joogaanba ridii weyna ridii toddobaatan la siisan jiray maanta soddon doolar la kala siisto waaya dhulkay tageen labaatan iyo toddoba doolar aa ugu- mataqaana ugu dambaysa sababta waxaa keenay abaaraha iyo kuleylka faraha badan Aa, baahi waaye meel la geeye male meel loo qumiye male dhibaato saasaa jirta Aa, dadkii suuqsii loo keenay qaaraaba iska laabtaybo lacag ma joogaan allah rob ha nasiibo aamiin aamiin insha allah ilaahay rob ha nasiibo Insha Allah.
jazaakum allahu khayran aad umahadsantiin ah maasha allah allah yubaarik fiikum ilaahay idin sharfaya waana karaamaysan waqtigiina qaaliga noo warteen jazaakum allah khayran maasha allah assalaamu calaykum أنا أبي كروة أبي كر أبي كر جلاليرة أبي كر جلال ها أدر أدي دلالية تا سومان ها إمس سنة دلالية أهيد صدق صدق يكسيبهم ما شاء الله سوقا كجير جرتي ها ما سوقا أو كليا جوجي جرتي مس سوقي كلا آدي جرتي مال أنت أو حق قد ما إلا ولا وين وحق قد يجري هي ها dhulka ugu fogaa ee aad dalaal ka soo noqota halkoo bu ah buurburto meeqa sana ayaa jirtaa أنا ها تضعت إستيد أنجرا كوم جوج waaya ciyaal maa korisaa marka ها وأكل عيالا كريا ها waaya ciyaalka ah koriso nooligooda ma ka soo dhaca oo ma laga helaa shaqada ahaysa واحد بس سوايا مر لقى هلا واجرتها مر أن حب لقى أمر كنت أنا واجرتها وكا dalaaley guryo ka dhistay ganacsiyo waaweyn ka sameeyey gur'a ma lahayaa gur'a daash laga munis
sababta waa wax yar adiga hashi bilood saad u qeylnay aad u qeylnay haddaa haddaa daashbanta saddex boqol buwa saddex boqol qurac qadiyo qurac baabuuraan maba ka badnaba haddaa beriga b- b- ma joogno dalaalaan nahay lama neefaa ii joogta aniga lama haddaa ii gadmaan toban haddaa ii gadmaan waa kaas hadda si waay sidii wax loo arkaa wax loo gadaa laakiin nolosha un ma dhaafsiisna ma dhaafsano xoola gedima daash lagama dhisan karo waa walax dhinoo waa iska siisaan maa
Waaya. marka hadda waxaan rabaa maadaama suuqii show aan joogno ee geeliina la gadaayo ka waran hadda geela qiimihiisa ma ma qiimo saraba oo qaali miyaha mise waa raqiis hadda intii ka hor eh qaaliyaas ahay sanad abaar ahaan joognaa hadda waa qabaaba geeli beeciisa beeca marka hadda hasha ugu qaalisan see loo gadaa hashi ugu qaalisan waa kun iyo walax U- u- halmaa rirti dhaarta halmaba jirtee hashi abeerta eh waa kun iyo walax kun iyo walax markii hore kun saddex boqol kun afar boqol kun shan boqol gada jiri maadaama hadda aad joogtaan een, maamul islaami ah kood nooshiin een, bal amniga aad ku ganacsanaysaan ka waran amniga maasha allah waa fiican yahay ha amnigii anaka waa iswaafaqsannahay qayli qayli dhahayna ma taallo amnigaana maamulo anakana waa ogolnahay amniga midka lagu degan yahay suuqdaa lagu joogaab asiga eh maxaa ku gartaa Marka howlahan oo dhan yacni amnigaasay hadda ku dhisan Amnigaas yihiin Ee, maba jiri lahaynba ma jireenbo waaka marka maamulkan islaamiga maxaa ugu ducaynaysaa qayr allah siiyo allah noo siyaadiyo ganacsiga waa ninba taagtii iyo tabartii inta aan suuqa dhex socday sidoo kale waxa aan la kulmay ganacsade gaari gacan wax ku iibiya kadibna waraysigan ayaan la yeeshay xaraash xoolo jaban xaraash yaa kuu duuban mikrofoona meesha ku yaal adi maxaa u dhihi weyse maxaa aan mayn erwaayay mikroofanka oo fududa macnaa haye marka maanta dhan ma qaylqaylin karti maanta dhan maga qayli kor aad iyo aad waya adiga gaari gacan baa wadataa gaari gacan aa wada haye waa kaas yani isagaa wax aad ku ganacsataa miya nacam
waya marka maxaa meel u firiisan weyse may meelin fidhi waay hunguri ihaay haye haa haa. marka ganacsiga hadda bilow miya mise muddo ayaad wadaa
ad abaaraa wada meeqa sano badanta
toban sano shan sano هذا سنيال ويا رايت هال ka waran nooliga ilmaha iyo quudka iyo wax ma laga helaa الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله إلهي نو داقي ما sha allah صدق معها ka waran marka kobac dhaqaale ma samaysay markii aad soo bilowday iyo iyo haddeertaan ولي إلهي إن ألفي الحمد لله قاعد تاقى جران ولي إلهي بإنك ديمنينا واكس adiga dukaankaaga waa gaari gacankan دكانك يقارق عنكم haye meel walba waa la aadaysaa meel kasta ada luta ku dhowe ما شاء الله ايه laakiin dad baa odhanaya soomaali ah tahriibaday ku dhimanayaan waddanka shaqo ma taalana way dhacayeen ka waran آه dadka bada bada ka dhimada uma ka jaraan آه maxaa dhacay maya Hee.
dadka bada ka dhimada uma ka jaraan Soomaali lay ku noolaadeen haye waa kaas marka gaari gacankaagana ku sabarsan tahay kana iimaankayga qabo ما شاء الله ilaaha ku barakeeyo alxamdulilah waa quud xalaale xoogaaga waa ilaah ku barakeeyo alxamdulilah waya آه Farriin.
walii jijibi ma ka jaraan ما شاء الله marka amniga ku shaqaysanaysiin alxamdulilah amniga ka waran amdi islaamka raayada tawhiidka yaa ka dhex jaran Wallahi.
alxamdulilah
ما شاء الله ganacsigaaga si nabadgelyo kugu socdaa
ugu dambayntiina nolosha dhabta ah ee ka jirta deegaanka waa mid ay bulshadeennu ku hoos harsanayso ku dhaqanka shareecada islaamka ee raayada tawxiidka jasaaka allaahu khayran walaalka arabaani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaana aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeli waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak